الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه الأشرار وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تعالى أمر بالعوض العوض الذي حضرنا محاضرته صحيحة ee kamid ah muxaadaraadkii afarka ahaa ee afarka usbuuc ee dowladdu ay soconayso oo dowlada soconayay ayay insha allahu tacaala caawumayn adigano muxaadarada farxibaankeeda ku haysaan inay tahay sawbatu lculama bayna walaqa bayna walaqa salam bayna ala sawbatu lculama bayna aclaami salaf waaqic alaa anaasidii culimada xurmadoodu hadda ay taagantahay iyadoo laba dhinac laga eegayo bal akhlaaqdii salafkii dadkii horesay culimada daman jireen iyo waaqaca qarabka ama dadkii dambe sida ay markaas uu yahay muxaadaradaas runtii waa muxaadara sabaliyo qiimo badan meelo mudan maadaama dhammaanteen aynu daba ku xixinahay ilaahay subxaana watacaala waan weydisanay laakiin lagu aqbalo biidni illahi tacaala ee siday hore u tagdiyin doonay dhammaanteen insha allahu tacaala kadigi doonaa markaasida oo laga jawaabi doono muxaadarada dawadeeda makaasirada lasoo qoraysa badan ee maalin ayanu sameynay iyadoo insha allahu tacaala maalintii ay noqon lahay soogidooda jimcaha hilka dambe waxaa si loogu dhigay jimcaha soo socdaa baadaadadiisa fatwooyin badaa marka insha allahu tacaala saabaa loo baran doontaa muxaadaradana aynu wada degeysano biidni illahi tacaala wayuxuda sheekhu mashkuura daagooda
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله سلاة أخونا عبد الرحمن تقديم في سكومة قشان وحاوى أن أوضل أن سنهي إن أنو كالفائدة والعلم بين التلاميذ وأحبط اسم دير لكن وحين كالفائدة سندونا موضوع عواشي سنة المامي waxau mawduucaasi yahay xurmat alculamaa bayna akhlaaqi salafi wa waaqici alkhalaq waxaynu u tanaawuli doonaa hada almawduuc calaa faqaraatin sita alfaqratu alulaa waa atacarufu calaa mufradaati hada alcinwaan bal waxaynu tacarufi doonaa oo aynu kalimaadka hoos ugu dhaadhici doonaa mufradaadka cinwaanku ka koogan yahay waxaynu ku xijisiin doonaa bacd alaqwaal almuntaqaba fi ijlaal alculamaa aqwaal aynu usoo dooranay oo ka hadlaysa ijlaalka iyo weyneynta iyo xurmada culimada waxay noogu xigi doonta namaadij min akhlaaqi salafi fi tawqiiri alculamaai wa haybatihim amtilo iyo namaadij aynu kasoo qaadanayno dhaqankii salafka ay u lahaayeen xurmaynta iyo haybadda iyo weyneynta culimada waxay noogu xigi doontaa namaadij min waaqici alkhalaq maca alculamaai fi lihanati waatacn dhacdooyinka dadkan dambe ay kula dhaqmaan culimada ee ihaanada iyo tacniga xambaarsan waxay noogu xigi doonta khuduuratu tacni alculamaa wa bacd alaqwaali fi dalik khatarta ay leedahay tacniga culimadu iyo bacd alaqwaal aynu soo istishaabi doono ama istinaas aynu ku samayn doono bacda dalika kulli waxaa iman doonta khaatimatu lmajlis oo ah tawsiyada calaykum bigardi alculamaa tanjuu min azayqi wazalal ayuha alikhwaanu fi llah waxaa mawduucu yahay xurmada iyo ixtiraamka culimada oo u dhaxeeya dhaqankii dadkii hore salafku siday u xurmayn jireen iyo dhacdooyinkan dambe dadka khalafku siday u ihaanaystaan sidaad ka shucuuraysaan ciwaanka isamkiisa waa muqaarana bayna alamrayn waa isbarbardhigid aynu isbarbar dhigayno bal dadkaa salafku siday culimada ku ahaayeen iyo dadkan dambe siday ku yihiin iyo faraqa shaasice udhaxeeya bayna alamrayn ayuha alikhwanu fi llah awala natacaraf cala alculamaa faman hum haulaai alculamaa aladina lahum hadihi almakanat alrafiica walxurmat algaaliya culimada makaanada rafiica a leh ee xurmada aada iyo aadka u sarraysa lihi waa kuwe maanta ilaaqu lculamaa waxyaabo fara badan baa lagu ilaaqaa waxyaabaha ugu cajabta badan dee waxaba kamid ah kuwa sinaacaadkan dunyawigaa sameeya qamaru sanaaciga kiciyo tiknolojiyada iyo waxanay taqadumka ku sheegaan aqoonta u leh maxaa loo yaqaana dee culamaa iyagaba culima yidhaahdaan wakadalik culamaau suu walbidac iyagana dee laqabka culimada waa loo xambaariyaa kuwa leexsan walow cilmi hal ahaadaane ee bidaca ku sugan idan waa inaynu isweydiino culimada xurmadan lihi waa ayo nucarif idan si aynu u ogaano saaxibu hada alcilm laabudda an natacarafa cala alcilmi awala faalcilmu huwa cilmu maa anzala allahu calaa rasuulihi min albayinaati walhuda horta cilmiga sharaftan leh ee wanaaggan lihi waa cilmiga loo yeesho ilaahay hanuunkii iyo aayaadkii cadcadaayee nebi maxamed kusoo dejiyey salawaatu llahi wasalaamuhu calayh marka waxaa ka baxaya dee culumtii kale dunyawiga mar haddaynu yihi cilmu maa anzala allahu calaa rasuulih waa cilmu lwaxyeyn cilmu shariicati alislaamiya cilmu lkitaabi wasunna alcilmu qaala allahu qaala rasuluhu qaala صaxaabatu hum ulu lcirfaani alcilmu ma kana fihi qala xadathana wma siwa daka waswasu shayaطini kul lculuumi siwa lqur'ani mashgalaة ila alxadiiثa waila alfiqha fi اddiin idan hada huwa alcilmu lmuctabar cilmiga ictibaarka iyo qiimaha iyo miisaanka ku fadhiyaa waa kaas culumtii kaleo dhami waa ka baxaya idan wax allo waxa sanaa iyo ammaan iyo fadli kitaabka alle iyo sunada nebiga ugu soo arooray cala alcilm waxa uu ku dhacayaa hada alcilm culumta kale nafci ha yeelata maadi ah laakiin sharafta iyo fadaaisha ma laha kusoo aroortay nusuusta في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين qofka ilaahay subxaanahu watacaala khayr la damco iyo wanaag diinta ayuu fahamsiiyaa lama oran yucallimhu waayo waxaa laga yaabaa inuu barto isagoo khayr laawa oon ku camal falayn oon faham iyo fiq ulahayn oo cilmigu ma huwa ilaa wabaalun wa xujatun calayh yacni hoog iyo halaagun ka ziyaadsanayo oo wax dhici kara lidalik yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr la damco diinta ayuu fahamsiiyaa qofka ilaahay diintiisa uu fahamsiiyeyna dee waa kaa ku camal falaya ee tatbiiqinaya ee ummadana gaadhsiinaya waxyiga haulaai alculamaa haddaba cilmiga aynu tacriifinay cidda ku sifowda weeyaan culimadu alculamaau alrabbaaniyuun alcaamiluuna bcilmihim aladina اstafahm اllah litaxamuli hada اlcilm wاlcamali bih watabliiqihi linnaas waa culimada rabbaaniyiinta ah ee cilmigooda ku camal fala ee ilaahay subxaanahu watacaala u doortay inay cilmigaa xambaaraan oo ku dhaqmaan ummaddana gaadhsiiyaan waxaynu cabiray istifaء llah in ilaahay u doortay lana hada istifaء min allahi caza wajal waa doorasho ilahay allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata ha u malaynin cid walba inay ehel u noqon karto hada alcilm ashariif ha moodin cid walba sanaagaa iyo fadligaa inay heli karto waa cidduu ilaahay u doortay waa doorasho ilaahay ilaahay soo muu tilmaamin inuu malaa'igta rusul ka doorto alrusul almalakiya malaa'igta ilaahay acmaal mucayana dee uu dirto qaar waxyiga uu diray qaar uu dira qabdu larwaax qaar matarka uu diray qaar khazaainta khasanatu naar ah qaar waxa weeyaan khasanatu ljanna soo malaa'igta ilaahay acmaal kala duduwan yacni rusul ka mid o umuu dooran
sidoo kale basharkana ama dadkana soo rasul ilaahay kamuu dooran wuu waxyoodo ambiyadii ah allahu yastafi min almalaa'ikati rusula wa min annaas labadaba ilaahay rusul ayuu ka doortay malaa'igta qaar buu ka doortay ilaahay acmaal uu dirtay dadkana qaar buu ilaahay ka doortay uu waxyoodo ambiyada ah sharafta iyo makaanada leh sida uu ilaahay rusushaa u doortay alrusulu almalakiya waalrusulu albashariya labadaba kadalik ayuu culimadana ilaahay u doortay istifaada iyo doorashada culimadu waxay nasiib iyo qayb ka tahay istifaaga ilaahay doortay ambiyada iyo rususha liannahum warasatuhum waayo culimadu dhaxalkii ambiyaday hayaan maadaama ambiyada ay dhaxleen ilaahay baa u doortay culimadu inay ambiyadii dhaxlaan marka cid walba dhaxalkaa ma xambaari karto laakiin waa ciddii ilaahay u doortay allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah doorashadana alla iskale yakluqu maa yashaau wayaktaar kama ana lahu lkhalqu waxda fakadalik lahu likhtiyaar sida ilaahay khalqigiiyo abuurista isagu uu leeyahay doorashadana isagaa iskale dadka waa loo diiday maa kaana lahum lkhiyara iyagu doorasho ma leh ilaahay baa cidduu doono u dooranaya waxa weeyaan hadday waxyiga tahay iyo hadday dhaxalkii ambiyada tahayba ayuha alikhwanu fi llah idan haulaa hum alculamaa aladiina nacni bihim hadihi lkalima yani kelmadan aynu ilqaynano kuwaynu uga jeednaa waa culimadaas aynu soo tilmaanay ee ilaahay u doortay mansibka qaaliga ee shariifka ah wahum ljaamicuuna bayna alcilmi alsharci wa salaamati almuctaqadi wa sixati almanhaj waana kuwa kulmiyey ee koobsadee ilaahay u jamciyey cilmigii sharciga ahaayay taxamuleen caqiidadii salafkee toosnayd ay ku sugan yihiin manhajkii nubuwada ay ku socdaan intaasu waa isla helay ayaa yihiin alculamaa alrabbaaniyuun haddii sifadaa mid kamida laga waayo laa yantabiqu calayhim hada alwasf waxaanay ka fog yihiinuun biqadri bucdihim can hadihi alawsaaf qof walba inta uu ka fog yahay awsaafta ayuunbuu u jiraa waxa weeyaan mansubka iyo makaanada rafiica waayo walaalayaal waxaynu sidaa u leenahay mas'aladu hayin ma aha wax iska fudud oo alculamaa in lagu ilaaqayo calaa kulli man haba wadab ibnu sirin adaytiisi waa garanaysaan ina hada alcilma diin fanduruu canman ta'kuduuna diinakum cilmigani waa diin ay iska fiiriya ciddaa ka qaadanaysaan waxa weeyaan waxaa hadaladiisa kamid ah inuu yidhi markii hore mar alla markaanu maqalno qaala rasuulu llah asqayna waa u dhaghaaricin jiray rasuulkii baa yidhiba haddaanu maqalno laakiin markay fidnadu dhacday ayaanu ku nidhi sammuu lanaa rijaalakum waa raggiina noo magacaaba sanadkiina sheega yaad wax ka warinaysaa fa yundar markaasaa la eegayaa hadduu yahay min ahli sunna xadiiskiisa la qaadanayo hadduu yahay min ahli lbidacna yuraddu calayh waxaanu taa markaa uga jeednaa ana alculamaa culimada aynu u jeednaa inay yihiin kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaatkaa saamiga uu jamciyey wahum warasatu alambiyaa kama rawaa asxaabu sunan min xadiisi abi darda ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal ina alculamaa warasatu alambiyaa waina alambiyaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhama waxaa kuku yihi salawaatu llahi wasalaamuhu calayh culimadu waa ambiyada kuwii dhaxlay ambiyaduna dadka may dhaxalsiin dirham iyo diinaar midna wainamaa waratu alcilm waxay dadka dhaxalsiiyeen un cilmiga sharciga ah faman akadahu akada bixadin waafir qofka cilmigaa qaata ee nasiib u helaa waa qof dhaxalkii ambiyada dheeftii ugu weyneed ka helay hada alxadiid waa isku khilaafsan culamaa lxadiid laakiin sheekuna alalbani raxmat ullahi calayh fii saxiixi sunani abi daawuud ayaa uu ku taxsiiniyey cilmiga ambiyadu maaha markaa cilmi dunyawi ah oo adduunyada dadku waxa weeyaan imtinaacaadka iyo waxaa la midka ah cilmi ku tacalluqa ma aha laakiin waa cilmiga aakhire iyo diinta iyo sharaaicda iyo axkaamta ilaahay soo dejiya munasalka ah oo rasuulkuba wakiil aha salawaatu llahi wasalaamu calayh antum aclamu biumuuri dunyaakum marka waad noqon kartaa dee muhandis iyo injineer iyo qof waxa weeyaan tabiib iyo yani culumta dunyawiga ah waad ku sifoobi kartaa laakin de culumtii ambiyada iyo ambiyada laga dhaxlay maaha taasi culumtii ambiyadu waa waxyiga alkitaabu wasunna waayo rasuulku fi antum aclam biumuuri dunyaakum idinkaa u cilmi badan arrimaha adduunyadiinna laakiin rasuulku waxa uu daraya cilmiga uu hayay waxa uu ahaa culumtooda diiniga ah ee aakhiradooda iyo adduunyadooda ku hagaagayso hada istifaa doorashada rabbaaniga ilaahay culimada uu doortay haddii bacdu nnaas ay hadal ka keenaan ama aanay ku qancin ahlu lahwaa'i walbidac falaa qarwa fi dalik fqad ankara quraysh istifaء allahi linabiyihi muxamadi salى اllahu alayhi wasalam min baynihim haddii la inkiro oo bacdu nnaas aanay u cunamin istifaaga iyo doorashada ilaahay bacd annaas uu makaanada rafiica u doortay wax lala yaabo ma aha waayo waxa uga horeysay qurayshiba waxay inkirtay oo ay diiday doorashadii ilaahay nebi moxamed uu doortay salى allahu alayhi wasalam oo maxay yidhahdeen sida rabbi kaga xikaayooday وqaluu lawlaa nuzila hada الqur'aanu calى rajuli min alqaryatayn caظiim waxay yidhaahdeen oo qur'aankani maxaa loogu soo dejin waayey nin weyn oo magac iyo maamuus iyo sharaf loo odayaasha iyo hormoodka qabaa'ilka nin kamid oo la yaqaan aw hebel maxaa loogu soo dejin waaye ninkaasoo min alqaryatayn labada magaalo ka mid a makata wasaa'if waxay yidhahdeen weliid ibnu mugiire iyo dee madaxyaweyntoodii ay yaqaaneen kuwaasay ujeedin markaa hebel iyo hebel intayna ka yar ee yatiimkaa loo soo dhiibaya risaalada oo maxaa hebel iyo hebel loogu dhiibi waayo bay yidhaahdeen markaasoo ilaahay subxaanahu watacaala u jawaabo waxa uu yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbik oo mayadaa raxmadda rabbigaa qaybinaya nebi maxamedow mayadaa ciday doonaan u waxyoonaya mayadaa deeqda rabbi gacantooda ku haya yaktasu biraxmatihi man yashaa wallahu bilfadli alcadiim ilaahay raxmadiisa cidduu doono ku gaar yeelaa adiga kaala tashan maayo allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatah ilaahay baa yaqaan risaaladiisa halkuu dhigayo cidi uu waxyoonayo rabbi isagaa yaqaan adiga kaala tashan maayo ha yaraado ha weynaado siduu doona ha noqdo ilaahay subxaanahu watacaala huwa alcaalim isagaa yaqaan waxau rabbi tilmaamo uu yihi naxnu qasamna baynahum maciisatahum fi lxayaati addunya warafacnaa bacdahum fawqa bacdin darajaat alla waxa uu yihi maciishadooda iyo noloshooda adduunyo annakaa u qaybinay barkoodna barka kale ka sarraysiinay waxaa maqsadka iyo muraadka aayaddu uu yahay haddaanu noloshoodii adduunyada annaku u qaybinay oo qolada si aanu ka dhignay dee raxmadayada iyo deeqdayadana annakaa u qaybinay oo halkaanu doonno dhignay idan ictiraaduhum cala allah waa fii gayri maxalli ilahay markay leeyihiin lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim de waa ictiraaf aan maxal iyo makaan munaasaba haysan haddaynu intaa kaga baxno tacriifu alcilmi waalculamaa akhlaaqu salaf alakhlaaq jamcu khuluq waana dhaqan iyo mucaamala wasalaf lugatan kulu maa madaa wataqadam cafa allahu cama salaf ay camaa madaa wataqadam ilahay wixii hore tegay waa dhaafay markaa salaf luqada carbeed waxa la yidhaha wax kastoo tegay fa aabaa'uka almutaqadimuuna salafuk aabbayaashaa iyo awowyadaadii kaa horeeyey waa salafkaagi xagga luqada carbeed oo bimacnaa waa dadkii kaa horeeyey litaqadumihim fi zaman horeynta ay kaaga hormareen xagga zamanka iyo xilliga darteed laakiin xagga isilaaxa sharciga waxaan uga jeednaa asalafu saalix hum asaxaabatu wataabicuuna waatbaacuhum waa saxaabadii rasuulka ridwan ullahi calayhi iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin ljamcihim bayna taqadumi الzamani wataqadumi اlkhayr waayo waxay koobsadeen kuwaasi horumar xagga zamanka iyo xilliga ah iyo horumarka xagga khayrka iyo wanaaga labadaba waa ku horumareen waayo waxaa laga yaabaa aabbaha inuu kaa horeeyey laakiin khayrka aanu kaaga horeyn kuwanise taqadumkii zamanka iyo taqadumkii khayrka ayay labadaba jamciyeen فkma أنهم تقdموا في الزمن فqd تقdموا في الخyر أيضا والصاaبقون الأولون من المهاaجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وفي البخاري من حديث بن مسعوuد inuu نبgu yihi صلوaaت اللhi وسلاaمه عليه خyر الناaس قرني ثuمa الذيna ylوnهم ثuمa الذيna ylوnهم waxaa dadka ugu khayر badan qarnigaygan aan maanta anigu noolahay waa caagigii نبi mحamed صلaوaaت اللhi وسلاaم عaليه صحاaبadiis haday kuwa ku sii xiga kadibna kuwa kusii xiga attaabiciin waatbaacuhum biixsaan laakiin waxaynu isweydiinaynaa hal hadihi alkhayriyatu khayriyatu zamaan khayriyadan nebigu qoladan u sheegay ma khayriye xagga zamanka iyo xilliga ay noolaayeen ba faqad casha almunaafiquuna fi dalika zamani dat haddii zaman ay noqon lahayd munaafiqiintii badda xilligaa waa noolaayeen idan hal haadihi khayriyatu makaan ma khayriyo makaan ah hadday taa noqon lahayd faqad caasha almujrimuuna wagayruhum fi dalika almakaani nafsi dee mujrimiinti iyo kuwii xumaaba isla goobtaa sharafta le lafteeday ku noolaayeen makata waalmadiina idan ma hiya hadihi alkhayriya hiya khayriyatu muctaqadin wa manhajin wa suluuk khayriyadani maha khayriyo xilli iyo makaan iyo zaman abadan laakiin waa khayriyatu manhajin wa muctaqad ictiqaadkooda ayay ku khayr bateen manhajkooda ayay ku khayr badnaayeen cibaadadooda ayay ku khayr badnaayeen suluugooda iyo dhaqankooda ayay ku khayr badnaayeen salafiga kuwa uu nisbo sheeganayaana intaaba waa inuu ku khayr badnaado oo uu kaga daydo nisbatan wa tibaacan waayo inaad u nisbo sheegataa waa ariiqadii salafka oo kuwaa ku abtirsato oo tidhahda ana salafiyun maa xayitu wain amr fawasiyatii linnaasi an yatasalafuu waa ariiqo fiican laakiin mutaabacadina waa inay la socoto waayo haddaad u nisbo sheegato keliya dee laa tanfacuka annisba waayo nasab hadduu wax tarayo dee nebi maxamed adeeradii iyo aqaaribtiisi iyo kuwii ka agdhawaaba abulahab iyo abujaal halkay mareen marka abtirsigaad manhajka iyo istiqaamadaas ku abtirsanaysaa waa xamiid waa wax laysugu mahadnaqo wax laga yaayaqsoodana ma aha waa wax boodhadh waaweyn oo kadad waaweyna lagu qorto wax la qariyo ma aha laakiin waa inuu camal iyo mutaabaca ay la socoto hada huwa almaqsuud ka hadli mayno isticmaalkii culimadu ay isticmaali jireen lafdadan in badanna muxaadaraad halkan waa ka maqasheen waxaana inoogu filan dee dadkii hore wanaagsanaa nisbadoodu inaysan unahay ila salaf wa ahli lxadiid wanin wax kalaba aqoon dee bidacan kale oo wax casrira calaa kullin waxa weeyi haaulaa hum salafu saalix ridwan ullahi calayh xurmat lculamaai bayna akhlaaqi salafi wa waaqici alkhalaf alkhalaf waxay yidhaahdeen khalf bisukuni lam haddii la yidhahdo waxaa lagu ilaaqi karaa man khalafa bisuu qofka xumaan ku hadha khalaf horta waa hadhaa dee dad hadhay oo cid kale ka dambaysay ama soo gadaal martay marka waxaa la yidhi bisukuni lam waxaa lagu ilaaqaa man khalafa bisuu sida fakhalafa min bacdihim khalqun adaacu salaata watabacu shahawaati watabacu shahawaati fasawfa yalqawna gaya yani waxaa ka hadhay kuwaa hadhaa xun oo liita oo salaadihii dayacay shahawaadkii naftoodana raacay waxaanay la kulmi doonaan halaag iyo waadi naareed waxaa la yidhi laakin haddii bifatxi laam alkhalaf waxa uu ku dhacaa man khalafa bikhayr cidda wanaag cid kale kaga dambaysa kaga hadha sida xadiidkii nabigu sala allahu alayhi wasalam uu yihi bacdu ahli ilcilm ay daciifiyeen bacdu aimana ay sugeen kalimaam axmed ibni xambal ibn lqayim yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduuduh ynfuna canhu taxriif algaaliyin waintixaal almubtiliin wa ta'wiil aljaahiliin waa rasuulku yihi cilmigan waxaa ka xambaari doona kuwo kastoo hadha yacni qalaf kasta waxaa kasii xambaari doona kuwooda cuduusha ah ee caadiliinta ah iyagoo ka difaacaya wixii waxa weeyaan leexinta dadka gulaada ah iyo ta'wiilka jaahiliinta iyo baatilka ahlu baatilka waxaasoo dhan iyagoo ka anfinaya oo ka difaacaya kuwaasa xambaari doona alcuduul waxaa marka aynu tilmaamaynaa intaa haddaynu lamxo sariica isaga dhaafno oo kalimaadkii xurmat lculamaai bayna akhlaaqi salafi wa waaqici lkhalaf aynu usoo gundadegno ama hoos ugu soo dhaadhacno mawduuceena asalafu kanuu yudiluuna alculamaaa wayaxtarimuunahum bal ijlaaluhum wa muwaalaatuhum kanat bacda allahi warasuulihi mubaasharatan dadkii wanaagsanaayo hore waxay ahaayeen dad ixtiraamo oo weyneeyo culimadooda bal waxaynu odhan karnaa yani ijlaalka iyo weyneynta iyo xidhiirinta iyo jacaylka culimadooda ay jeclaadaan kaanat bacda allahi warasuulihi mubaasharatan waxay ka dambaysay si toosa iyadoon waxa weeyaan wax badan aan ka dibdhicin ilahay iyo rasuulkiisa dabadeed yacni ilaahay markay jeclaadaan ay xidhiiriyaan ee nusrada iyo walaaga iyo xubbiga ay siiyaan ee rasuulkiisa maxameda ay siiyaan salawaatu llahi wasalaamuhu calayh waxay ku sadexeeyaan waxay ahayd alculamaau alajillaa inay iyagana muwaalaad iyo maxabo iyo ixtiraam ay siiyaan sheikhulislaam macnaha isagoo tilmaamaya fii muqadimati kitaabihi rafcu lmalaam can ilaimati alaclaam safxada sagaalaad waxa uu yidhi wa bacdu فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن وعودين تابلين ومسلمين تواجب صار كوا إلهي رسول كيسا مركا حريريان أي تعلادان كوا مؤمنين تعلي رسول كيسا نرمي إلى حريريان وأي تعلادان معروف يعني كوا مؤمنين فأقسام تأكلين في الولاء والبراء وطلبة العلم ذاتيه marka waxa uu yidhi inay mu'miniinta xiriiriyaan baa waajib ku ah bacda muwaalaati illaahi wa rasuulih sida qur-aanku ku dhawaaqay waxaad moodaa sheekhu inuu ishaarayo kitaabka kumay oolin laakiin aayadda qur-aanka ahayd waman yatawalla allaha warasuulahu waladiina aamanuu faina xizba allahi hum lghaalibuun yani qur-aanku sidaa sariixu ugu nasaqay ama ugu dhawaaqay waxa weeyaan kuwa xidhiidhiya ee jeclaada allah iyo rasuulkiisa iyo waladiina aamanuu ma arkasta يعني تولي إلهي يا رسول كيسا محال بعطي والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وعورب يلكوا يعني حزب الإلهي وكوا يعني دولي سنة وغلبة أكاسا يقوم بارك حديث بعض الأحيان لغيره يعني والعاقبة لهم عرفت ضمبئ يقوم بارك والعاقبة للتقوى وعساكم بسبب هذا القصص خصوصا العلماء markuu muuminiinta muwaalaadkooda sheegay waxa weli khusuusan lilculamaa gaar ahaan waxaan usii xusayaa culimada aladiina hum warasatu alambiyaa kuwaasoo ambiyada kuwii dhaxlay ah aladiina jacalahum allahu bimanzilati nujuum yuhtadaa bihim fii dulumaati lbari walbaxr kuwaasoo ilaahay ka yeelay sida xidigaha badaha iyo berrigaba lagu hanuuno yani waxaynu naqaanaa xidigaha manaaficda ku jirta waxaa kamid ah qofku hadduu dhamo ama uu habaabo habeenkii ama gudcorka dee inuu waxa weeyaan ku calaamasado astaan uga dhigto xidigaha jihooyinka iyo qiblada waqooyi iyo galbeed iyo koonfur yacni waa lagu haroonaa badda iyo berrigaba waxau yihi markaa sheekhulislaam culimadaa ilaahay xidigahoo kale ummadda uga dhigay waa in muwaalaad iyo maxaba la siiyo waqad ajmaca almuslimuuna calaa hidaayatihim wa diraayatihim kuwaasoo ay muslimiintu ku kulmeen hanoonkooda iyo macrifadooda إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم وعن رواية أمة كستا أمة النبي محمد أمته كوريي علماء لوضع أياها قوة وقشر كبضا إلا مسلمين تمويانه ويا مسلمين تعلماء لوضع وخيارهم هو خير كبدوي وعول فإنهم خلفاء الرسول في أمته waayo waa kuwii rasuulka nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ummadiisa waa kuwii kaga hadhay ee khaliifka uga noqday ummadiisa yacni cidda ummadiisii wakiilka uga ah ee dhaxalkiisii ku haysaa waa iyaga culimadan walmuxyuuna limaa maata min sunani waa kuwa noolaynaya wixii ka dhintay sunantii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee bimacnaa laga tegay waa kuwa bulshadii ummadda dhexdeeda kusoo noolaynaya bihim qaama alkitaabu wa bihi qaamu iyagaa kitaabku ku qumay oo uu isku taagay iyaga laftooduna kitaabkay ku qumeen oo ay ku istaageen yani kitaabku iyaguu ku qumay calaa aktaafihim garbahooda iyo juhuuddooda iyo waxa weeyaan dadaalkooda ayaa uu ku qumay iyaguna bilkitaab kitaabka laftiisa ayay ku qumeen oo ay muujiyeen oo ay daahiriyeen wa bihim nataqa alkitaabu wa bihi nataquu iyaga ayuu kitaabku ku dhawaaqay wanaagooda iyo sharaftooda iyo dhacalka ay hayaan iyaguna kitaabka laftiisa ayaa ay ku hadleen oo ay ku dhawaaqeen oo ummadda ay ugu baaqeen sheekhulislaam halkaa waxa uu ku tilmaamay arrin aada iyo aada muhiim u ah oo ah muwaalaadka ilaah iyo rasuulkiisa marka laga yimaado inay ku xigto muwaalaat lmu'miniin oo ay madaxu yihiin culimadu wa qaala alimaamu axmed ibnu xambal fii khudbati kitaabihi alraddu cala azanaadiqati waljahmiya maa nasu imaamu axmed ibnu xambal kitaabkiisa uu ku radinayo zanaadiqada iyo jahmiyada waxa uu ku yidhi khudbadda kitaabkiisa alxamdu lilahi aladi jacala fi kuli zamani fatratin min alrusuli baqaaya min ahli lcilm waxaa mahad leh allaha xilli kasta oo rusushu ay kala go'do ummadda dhexdeeda ka yeelay baqaaya min ahli lcilm waxoogaa waxa weeyaan culimadii iyo ahlulcilmigii ka soo haray yadcuuna man dalla ila alhudaa kuwaasoo cidda dariiqii ka lunta hanuunki iyo hidaayada usoo qabanaya oo ku haloweynaya wayasbiruuna minhum cala aladaa oo waxa weeyi yani dhibaatadoodana ku sabraya dadka oo dadkaa bimacnaa ay wanaagga iyo khayrka ugu yeedhayaan dhibka kaga yimaadana waa u sabrayaan yuxyuuna bikitaabi illahi tacaala almawta waxa uu yihi kitaabka alle ayaa kuwii dhinta ay ku noolaynayaan xayaatu lquluubi wاlruux maa xayaatu ljasad yani kuwa qalbiga iyo ruuxda ka dhintay ee waxyiga iyo iimaanku qalbigooda uu ka madhnaaday kuwaasay kitaabka alle kusoo noolaynayaan waayo hiya alxayaatu alxaqiiqiya xayaatada dhabta qiimaha le waa taas ya ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuul ida dacaakum lima yuxyiikum wayubasiruuna binuuri illahi ahla alcamaa waxay ku tusinayaan ilaahay nuurkiisa iyo iftiinkiisa oo diinta iyo sharciga ugu soo dhiibay ah ayay kuwa indhahala indhaha ay ugu jeexayaan bimacnaa indhaha siday ugu jeexayaan dee waa tusayaan oo way hagayaan sida indhoolaha loo hago ee gacanta loo qabto ayay u tusayaan xaqa iyo wanaagga fakam min qatiilin liibliisa qadaxyow fara badanaa buu yidhi mid ibliis dishooday oo ay soo nooleeyeen oy ka soo reebeen wa kam min daalin taa'ihin qad hadow fara badanaa mid habaaday oo lumay oo ay soo hanooniyeen famaa axsana asarahum cala annaas wamaa aqbaxa asara annaasi calayh maxaa ka wanaagsan baa uu yidhi raadka ay culimadu dadka ku leeyihiin waxaasoo wanaagaabay dee u hayaan oo ay ku hagayaan laakiin wamaa aqbaxa asara annaasi calayhi dadku raadka ay culimada ku leeyihiin maxaa ka xun waxay abaalkooda ka dhigayaan aflagaado iyo sacni iyo waxa weeyaan inay dhibaatooyin ku sameeyaan af iyo adinbane waxa uu tilmaamay yanfuna can kitaab illahi taxriif algaalina waimtixaana almubtiliina wa ta'wiila aljaahiliin kitaabka alla ayay difaacayaan oo wax alla wixii xun ee ama taxriif iyo leexina ama ta'wiila ama baatil ah ayaa ay ka difaacayaan kitaabka alleh culamaau lhuda wa masaabixu nnuur waxay ka difaacayaan aladiina caqaduu alwiyata albidcati wa aطlaquu canaana alfitna kuwa taagtay calamada bidcada calam meel ka babanayso minaada yani waxaa loo jeedaa uun calamada kuwa waxa weeyaan waxyaabaha bidaca bidcada calankeedii taagay marka calanka la taagayaa dee kuwan xisigaana waa soo gelaya oo qofku dee waaba waaqiceenna waa iska macruuf waxa weeyaan wadaad laga yaabo inuu suufiyo oo qabrigaa uu ku dawaafayo ayaa halkaa ka siraato calankii ka taagtay marka dee calanka ama qubuuri ha noqdo tasawufka iyo balaayadaa calanka u taagtay ama xisbiye iyo balaayo kale calan ha u taagtee yacni aclaam xisiya haddii loo taagto bidca iyo baatil waa soo gelayaan sidoo kale caqadu alwiyata albidca qof kastoo dee hormood ku noqda xumaanta iyo xaaraanta iyo bidaca walow calam dee la arkayaba meel yaanu ka taaganin laakiin hadduu hormood ka noqday qodobka qofkaasi waa qof calankii bidcada taagtay oo kale ayaa uu ka dhigan yahay marka waxa uu waxay ka difaacayaan kuwa aclaamta bidcada taagtay ee guntay ee hogaankii fidnadana sii daayey dabarka ka furay fidnada meel walba ku faafiyey fahum mukhtalifuuna fi lkitaabi mukhaalifuuna lilkitaabi mujmicuuna calaa mufaaraqati lkitaab bal inta wasfi iyo tilmaam isku raaciyeen kitaabka dhexdiisa isku haystaan oo tafaruqa iyo ikhtilaafka fi kitaabku waa lixadatin axdatow waayo kitaabku isagu ma keeno khilaaf marka waxay isku haystaan kitaabka waxanay khilaafsan yihiin kitaabka laftiisa waa khilaafeen waxanay kulligood ka siman yihiin weligoodba hay jiijiitaan ahlulahwaayi walbidaci calaa mufaaraqati lkitaab kitaabka inay ka faaruqeen oy khilaafsan yihiin bay ka siman yihiin yaquuluuna cala allahi wa fi llahi wa fi kitaab illahi bigayri cilm ilahay iyo kitaabkiisa waa ku been abuuranayaan oo cilmi la-aan bay kaga hadlayaan yatakalamuuna bilmutashaabihi min alkalaami wayaqdacuuna juhaala annaas juhaala annaasi bima yushbihuuna calayh waxay ku hadlayaan kalaamka mutashaabiha ah waxay ka dooranayaan kalaamka kiisa mutashaabihe isdhexgale ama isku dheehan ee wujuuh fara badan ixtimaali kara mutashaabihu lkalaam muxkamka lagu kari maayo iyo ka waadixee waadixu dalaalaha ah ee cad laakiin mutashaabiha isku dheehan ee ay wax ka jiijiidan karaan ayaa waxa weeyaan ay ku tacalluqayaan sooma laba qof nafkii waadixaa loogu taag laayahay oo meel kale ka fadgudinayo kule waxa weeyaan bal ka warankan hadda kii waadixa uu kasii socda marka waxay ku tacalluqayaan mutashaabihu lkalaam markaasay dadka juhaasha ah ku khaldayaan shubahaadkaas fanacuudu billahi min fitnati lmudiliin waxa uu imaamu axmed hadalkiisa ku soo gooyey waxaan ilaahay ka magan gallay min alfitna min fitnati lmudiliin cafwan kuwa wax lumiya fidnadoodaan rabbi ka magan gallay wanaxnu kadalik nacuudu billahi min fitnati lmudiliin waayo aada iyo aad bay halis badan tahay qofku inuu kuwaa qabilka ugu dhaco والاktilaafu calى اlculamaءi bilbaطil min mawruufaati الاktilaaf calى اlanbiya in ahlulcilmiga la khilaafo oo baatil lagaga hor yimaado maaha daliil in lagu khilaafo saynu gadaal ka tilmaami doono caalimka daliil waa lagu khilaafi karaa waayo dee caalimki isagu daliil ma aha xujadu waa fi kitaabi wasunna xujadu waa kitaabka iyo sunnada waa idinka arkay dee talabatu cilmi baa tihiine kitaabkan sheekh albani sifatu salaati nabiy muqadimada aqwaal culamaa fi itibaaci sunna wa tarki taqliidihim la idinka sheekayn maayo imaam waliba muxuu ku dardaarmaya war hadalkayga kitaabkii sunnada u bandhiga hadduu waafaqo qaata hadduu khilaafana gidaarkaa ku dhufto oo hadalka xaqii waa ka rasuulkee kaa raaca hadda hadalladaa ku wali waa imaamu shaafici imaamu axmed ibnu xambal abu xaniifa malik ibnu anas waa kuwa waa raggii rag ahaa dee cid ka sokaysoo ka dambaysana hadalkooda baddaa marka calaa kullin caalimka daliil waa lagu khilaafi karaa laakiin waxaa laga hadlayaa inaad baatil ku khilaafto daliil la-aan iyo hawo oo diintii iyo xaqii uu waday ad kaga hor timaado bilbaatil marka culimadaas oo baatil lagaga hor yimaadaa waa min mawruusaati alikhtilaafi cala alambiyaa waa waxyaabaha laga soo dhaxlay ummadihii hore khilaafkii ambiyadooda ay khilaafi jireen waayo liana alculamaa warakatu alambiyaa waayo culimadu waa ambiyada kuwii dhaxlay waxay ku leeyihiin marka nasiib iyo qeyb laxaad leh axaadiisa nabiga salawaatu llahi wasalaamu calayh imaam muslim waxa uu soo saaray xadiid min xadiidi abi hurayra uu rasuulku yihi inama ahlaka aladiina min qablikum kasratu masaa'ilihim waiktilaafuhum cala anbiyaa'ihim waxa uu rasuulku yihi waxaa halaagay uun kuwii idinka idinka horreeyey su-aal gadnidoodii waa as'iladii tacanufka iyo as'ilatu liqtiraax walmucaanada maha su-aasha cilmiga istirshaadka iyo faa'iida dalabka ah waayo taan waaba layna amro fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin as'ilada tacanufka iyo canaadka iyo madaxadayga iyo xumaantuna ay ku jirto weeyi in wax faa'iidii ka rasigmay marka kuwii hore waxa lagu waxa weeyaan halaagay su-aal badnidoodii iyo wakhtilaafuhum calaa ambiyaa'ihim iyo hormaatinkii ambiyadooda ay ka hor yimaadeen ee ay raaci waayeen idan ataariku yuciidu nafsah wa shayu bishayin yubkar taariikhdu iyada ay kusoo celisaa shaydana shay buu ka xasuusiya waxaanu leenahay فhkda أhlka أhل cصrna الxاadir kaثraة masaaئilhm واktilaaفhm عlى الcلماء fi اbaطل sida kuwii hore yani ambiyadooday ka hor yimaadeen ay u halaageenay mataahaad iyo mahaalig badan ay uga dhaceen iyo haadaan sidaas oo kale ayaa kuwa maanta joogana waxa halaagay casrigeenan khilaafka ay culimadoodii raasixiinta ay ka hor yimaadeen kahorimaatigun kumay dayne bal ay noqdeen quaacu طrq kuwa wadada jidgooyo u gala intaa kumay kaasoomina weliba alqaabu suu u xambaariya iyo waxaan afka lasoo marin karayn sida aynu gadaal ka tilmaami doono idan taasi waxayna dhaxalsiisay ummaddu inay maalin walba haadaan ka duusho maalin walbana halaad ay ku dhacdo caalim baa fadloonaya markaasaa la odhanayaa qalli aada camiil waxa weeyaan waa culamaau sulta waaqacda muu fahmin kada wa kada waxyaabaa la odhanaya caalimku fitnadu markii ay soo yeelyeelatay soo qaabishay wejigeeda ayuu gartay markaasaa qaar fara badan oo shalay caayiyey markii fitnadu ay muqbiqa ahayd ayaa markay fitnadii daba jeedisay ilan markaa habar walba way garan fitnadeeda mar alba markii fitnadii ay daba jeedisay wixii dhacaya uu dhacay ayaa qaar badani waxay idhaahdaan allaila sheekhu wuxuu sheegaya run buu ahaa oo miyaad qaada maxaa ku diida marka hore inaad qaado calaa kulli maanta waxaa laga yaabaa qof aan tahaarada iyo wuduuga iyo aadaab ulistinjaa ka fadwoon karayn inuu ka fadwoodo fi dimaai walacraab dhiigga muslimiinta inuu ka fadwoodo acraab ulumma inuu ka fadwoodo jihaadka iyo gelistiisa iyo joojintiisa inuu ka fadwoodo alxarbu wasilm nabadda iyo dagaalka inuu ka fadwoodo qadaayaadka masiiriga ee ummadda xalkeeda uu ku xidhan yahay ee culimo mooye cid kale aanay goyn karayn waxaa laga yaabaa inuu mimbarka intiisa soo taago wasaail iclaam yufti haakada wahaakada yamiina wa shimaala salaada haddii la weydiiyana culimada weydiiya buu odhanaya wa masalada khatiirka ee halista ah maxaad uga fadwoonaysa miyaa tanna culimada u daysa waxaynu leenahay anigoon waxba ku tiitiigaalayn oo walwaaqicu khayru shaahid waaqica nololeed markhaatiga ugu weyn uu yahay waxaynu leenahay dhacdo waliba dhacdaday ka dambayso wallahi alcadiim waxay kuusii caddaynaysaa ummaddu markii ay ka xidhiir furatay culimadeeda ayuunbay maalinba meel kale kasii dhacay bal idinkuu fiirsada meelo kaleba intaana tegin waaqicaaga waddankaaga aad ku noosha maalin walba dhacdada kusoo korodha shalay culimadu waxbay ka lahayn maanta markay dhacday salaf karaa ay ka haadi ayaa dad fara badan oo soo noqday aad arkaysa oo maxad kale u qaada wey khulaasadu waxay tahay yani caatifada shabaabka iyo dhalinyarta iyo daa'irka iyo xamaasada faariq in cilmiga asiilka aan ku dhisnayn iyo inqitaaca culimada iyo ahlulcilmiga fi daakili walkhaarij laga go-ay iyadoo cawaamil badane ay isbiirsato arrintaa ay sabab u noqotay intaasoo majmuuceeda isutageedu wuxuu na dhaxalsiiyey ma'aasida maanta aynu arkano wax badan oo ka mid ihi inay asbaabtaa ku dhacdo idan calaa kullin yani waxaan xadiidka usoo qaatay had iyo jeer ambiyadu waa dhaxalkii waxa wey culimadu waa dhaxalkii ambiyada waa warasatu lambiya waa kuwii ambiyada dhaxlay marka sida ambiyada khilaafkeedu halaag u keenay ayaa khilaafkii culimaduna halaag u keenay waanaynu arkaynaa laakiin waxay u baahan yihiin shabaabku inay cilmiga iyo culimada usoo noqdaan waayo turuqdii hore o dhan waa la tajribeeyey maanta dad fara badan oo masaa'il cilmiga oo halkan laga taqriirin jiray wallahi alcadiim si calana u radiyi jira o odhan jiray waxaasi waa kada waa caynka waa caynka ah ayaa maanta usoo noqday mawqifku wuxuu doonaha ka noqdo annaga qulubta dadka ma taalacano laakiin waxaa nacasad gelinayo aan ku faraxsannahay uun waayo walaalka hadduu xaq ku dhawaaqo ama usoo noqdo de waa ku farxsan waxa u qarsoon allahu aclam yani damaairtooda iyo bawaaqinkooda laakiin waxaan ku farxayaa uun in masaa'il cilmiga oo culimada salafiyiintu weligood ay taqriirin jireen oo ay ka mid tahay maanta takriibka caalamka meel walba ka dhaca ee tafjiiraadka iyo waxyaabahaasi safku dimaa'i abriya ay ku jiraan awal halkan marka lagaga khudbadeeyo dad baa muxaadaraadka ka gale way duuban tahay waxa weeyaan halkan khudbadii buush baa laga akriyay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquluuna ila kadiba laakiin maanta laakin de waxaa la leeyahay ma banaana tafjiirku laa yajuus de adeer intaasun baan bashalay laha wax kala ma lahayn laakin haddii aad kuu noqotay jazaka allahu khayra calaa kullin ibnu lqayimna waxay ku yidhi kitaabkiisa aclaamu lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiin mujalladka koobaad safxada saddex iyo tobannaa nafsu wa xaajatu nnaasi ilayhim acdamu min xaajatihim ila aطacaami washaraab dadku baahida ay ahlulcilmiga u qabaan way ka weyn tahay baahida ay cuntada iyo cabitaanka u qabaan wa daacatuhum aqrabu calayhim min daacati alummahaati waalaabaa in la ateecaana culimada way kaga faral badan tahay hooyooyinkooda iyo aabayaasha dadku inay ateecaan binasi lkitaab kitaabku siduu cadeeyey qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaطicu rasuula wa uli lmri minkum kuwa imaanka laga helayo ilaah iyo rasuulkiisa aeeca iyo wa uli lmri minkum kuwa kalada haye idinka idinka mid waad arkaysaan oo daacada ilaah iyo rasuulkiisa labadaba ficilka waa la muujiyo aiicu llaha wa aiicu rasuula waayo mid walba daacadiisu waa daaca istiqlaaliya lidaatiha u taagan oo madax banaan waayo sida daacada rabbi ay daaco istiqlaaliya oo lidaatiha u taagan ay u tahay ayay daacada rasuulkuna daaco istiqlaaliya u tahay daaco tabaciya ma aha waayo liana rasuula laa ya'muru ila bimacruuf laakiin ulilamrigu maadaama daacadoodu aanay daaco istiqlaaliyo madax banaan aanay ahayn oo daacadoodu ay tahay daacatun tabaciya mid raacsan ilah iyo rasuulkiisa daacadooda oo hadday alla iyo rasuulkiisa adeeci waayaan iyaguna aanay daaco lahayn maadaama ay tahay daaca tabaciya oo asliya aanay ahayn ficilkii waxa weeyaan lama muujin oo lama odhan waa aiicuye waa lagu cadfay un wa uli lamri minkum waxay caddaynaysaa tabaciyada daacadooda daacadoodu ma aha asliya waa daacatun tabaciya marka hadday bayraan dee la adeeci maayo laakiin labada hore mid waliba waa daaco asliya oo lidaaka u madax banaan قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالي وعطاء بن أبي رباح ومجاهد في إحدى الروايتين عنه والضحاك أولو الأمر هم العلماء أي ماذا من الصحابة وغيرهم وحي الأهلين أولو الأمر قاس ليري وأولو الأمر منكم هم العلماء وعلماء وأنا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد سبق قال ابن عباس في الرواية الأخرى وأبو هريرة والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم iyaguna waxay yidhaahdeen hum lumaraa waa kuwa madaxda ee talada ummadda haya waana riwaayada kale imaamu axmed waxaana isugu timi tafaasiirtaa salafku ay isugu soo ururtay ullamrigu inay yihiin alculamaau walumaraa culimada iyo madaxda oo madaxdu waxay ahayaan taladii talada ummadda ee diineed waxaan ujeedaa culimadu waxay ahayaan iyagu talada diiniga ah ee ummadda madaxduna maxay ahayaan talada ummadda ee adduunyada marka labadooduba kalay hayaan mid diineed iyo mid adduunyo sidaasay labaduba usoo galeen uma bayana bacda dalika shaikh lislaam ibn lqayim waxa uu dabeed sii cadeeyey ibn lqayim hadalkiisa isagoo sii wata in طaacatu lumaraa tabacun liطaacati lculamaa in madaxda iyo xukaamta طaacadoodu ay daba socoto un طaacada culimada falaa طaacata lahum ida lam ya'muruu bimuqtada اlcilmi oo umarada iyo kuwa madaxda ah طaaco male haddaanay cilmiga dadku wuxuu cilmigu keenayo ama cilmiga sharciga wuxuu dadka farayo haddaanay farin daaco ma leh markaa madaxdu oo macsiye iyo munkar ay dadka faraan kama ana daacata alculamaa tabacun liaacati illahi warasuulih sida culimada daacadooduba ay u raacsan tahay un daacada ilahi iyo ta rasuulka oo culimada laftoodu haddaanay amrin daacada ilahi iyo ta rasuulka falaa daacata lahum fi gayri aacati illahi warasuulih قال أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة بقول يا لباتي يكون ما نصف إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وأولياء أهل السنة علامتها أستامها أبوها وين لابد برتوى حكم أهل السنة جعل صوت أي تعليهين أي مغي هرموز كسنها النبي صلى الله عليه وسلم iyo culimadeeda iyo kuwa sunada uhiiliya iyo kuwa xigtada u ah sunada nabiga sala allahu calayhi wasalam yani kuwa sunada wanaaga uhaya xidhiidhka iyo jacaylka iyo dhawaasaha in ka fogayn sunaha nabiga salawaatu llahi wasalaamu calayh waayo sunaha rasuulka qof marka lala soo qaado iga daaqule ama waxa weeyaan ka didaya dee ehel uma aha umana hiilinayo una noqon maayo hormood iyo imaam waayo waxaa laga yaabaa bacdu nnaas madaahibta sunada in in la muujiyo intaan meel kaleba la gaadhin ha noqoto garhkoo la sii daayo ha noqoto shaarudahoo la gaagaabiyo ha noqoto guntigaaboo kor loo qaado ha noqoto salaadaadoo sii nebi maxamed noqota oo sutro aad u tukato oo aad waajibaadkeeda iyo shuruuddeeda ilaaliso yacni qofka waxa laga yaabaa sunantaas marka lala soo qaado inaanu soo dhaweyn ama uu ka horkab uu ka dheeraado qofkaas oo kale dee laysa qof ma aha sunnadii u nusraynaya oo u dhow oo walaa iyo xub loo haya ma aha calaa kullin waxaa ka mid a calaamaatu ahli sunna inay jecel yihiin dadka sunnada hormoodka ku ah ee culimada sunnada ah ee sunnada u nusreeya u hilliya ee u dhow kuwaasay jecel yihiin wa fi lmuqaabil salafku maxay yidhahdeen fi lmuqaabil taa waxaa kasoo horjeedaa wa min calaamaati ahli lbidac alwaqiicatu fi ahli اlasr waxa ahlulbidaca astaamaha ugu waaweyn lagu gartana ka mid ah ahlulxadiidka iyo ahlu sunnaha inay acraabdooda ku dhacaan oo wax ka sheegaan oo magacaan iyo alqaab xunxun ay u bixiyaan waa idinka arkay yani salafkii qadiiman waxadiisan ilaa yawmina hada kuwa salafiyiinta ah ee dariiqii salafka haya weligood ahlulahwaadu waxay u sameeyaan alqaab iyo asmaa iyo musamayaad ay ku dhejiyaan oo ay doonayaan ummadda inay kaga tafsiiriyaan lakin aba allahu ila an yudhira diina yuriiduuna liyusfiruu nuur allah waya'ba allahu ila an yutima nuura nuuru sunna watawxiid waxa weeyaan isaga ayaa koreynaya mar walba waayo ilaahay baa u helinaya si kasta oo loogu guntado ama la isugu bahayso nuuru sunnati watawxiid yabqaa calaman khafaaqan yurafriqu fooqa alanaam waxa uu noqonayaa calam sareeya oo dadka dushooda ka bidanayo on cidina soo dejin karaysa ولذلك أيا بعض السلف وحي رادين من من رأيتموه يتكلم في حماد فاتهموه يعني عدة بركتان حماد صغوا كهب لن يتهمه الحين قلت إذا حماد كان سنيا صلبا يعني ما دام قف معي مركز سني مديسة iyo wanaagiisa iyo istiqaamadiisa dee qofkaa suhu waxbaa ku jira timir laftaa ku jira wahaakadaa waxaanu leenahay maanta qof kastoo aimada iyo aclaamu sunna aladiina rafacuu raayata sunnati watawxiid qofka ka hadlaya ee u dhaleecaynaya u qadxinaya lima hum calayhi min asunna fatahimhu khatar buu ku jira walidalika waa garanaysaa qisadii ibnu qutayla markii imaamu axmed loo sheegay inuu ninkaasi ahlulxadiid yidhi waa asxaabu suu waa dad xum intuu maradii murgustuu meeshii isaga kacay ayuu yihi zindiiqun zindiiqun zindiiq isagoona meeshii isaga faaray marka yani inay zandaqo tahaad garanaysaa qofka inaad diintiisa iyo sunadiisa iyo dayaanadiisa caalimka sunnigaa inaad uga hadasho bukdi aad u qabto sunada iyo tawxiidka darteed waa zandaqa ma aha diin iyo dayaano ولذلك أي الإمام الشافعي وقرأ إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خيرا هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل في سير أعلام النبلاء مجلة فرناس صفحة وحويا سقال كنت إلى لحدة وحيوان الشافعي يري مركان أركان من كمدة أهل الحديث علماء الحديث من كمدة مركان أركوه وحبد مودعين أركان من أصحاب النبي كمدة صلى الله عليه وسلم خير الله في يقول أصل كي يصنبه أي نوع حفظين وأبال يديقون بين قليل رحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة موقفك قفك سني كاوى إنه مقروف وعالمك سني وحويا صلاطي وغفرحه أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا وحويري أهل الحديث وأهل النبي إيجا أيها صلح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأيه مركز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لي ولو نفسي سيبا يعني حاضر لكن أنفاسي سيب أي لا صاحبين هذا ليس لو جاري إذا علماء المكهر ضمن إيجا هو الموضوع علماء الحديث وفقهاء الإسلام دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى الأخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار شاعرك حكيم تواصلها يعني دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآثار وآثار إيه أخبار كان النبي لغا سو ررايو إن لغا سو نقلينيو qofku wax uu fuulo ama uu adeegsadana waxa ugu wanaagsan alahbaar xadiidkiiyo ehelkiisa hanacin waayo ra'yigu waa habeen xadiidkuna waa maalin maalin iyo habeenna waa kala takan yihin waa kala duwan yihin waxaaba laga yaabaa ruuxu maalin yani harkaa cad inuu habaabo laakin waxa weeyaan xadiidka nebigu waa maalintaa cad laa yaziiqu canha ila hali الحافظ الثوري وكلها يسوي أهل الحديث كأمانية قل لمن عاند الحديث واضحا عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبني أم بجهل فالجهل خلق السفيه أيعاب الذين هم حفظوا الدين من التمويه والترهات وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه وأولى وروح قتل أهلا منك حديث النبي عن هذا كما حتى هذا كوري ماذا ehelkiisa ceebaynaya wax ka sheegaya waxaad ku tidhaahdaa qul liman caanada alxadiida waadxa caayiban ahlahu waman yaddaciihi warma cilmi baad waxaan ku sheeganaysaa abicilmin taqulu hada abili bali cadde waxaan ma cilmi baad ku sheeganaysaa am bijahlin faljahlu khuluqu safiihi mise aqoon la-aan bay kaa tahay aqoon la-aanta iyo jahligu waa wax yani qofka safiih ee maangaabka ah dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa weeyi waxa uu yidhi ma dadkii diinta soo xafidee ilaaliyey ayaa maanta la ceebaynayaa ee sunnada iyo diinta calankeeda kor yeelay iyada oo hadalkoodii iyo waxay wariyeen caalim waliba uu soo noqonayo maanta caalim kastoo hadlaa fanni kasta ha ka hadlo miyuu ka maarmayaa sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam dee sunnaha nebigana yaa uga shaqeeyey yaa saxiixiisa iyo saqiimkiisa u kala saaray man hum ahlu lxadiid أيها الإخوان في الله waxaan idin tilmaamayaa maqsadka iyo maqsaha culimada marka qadarkooda hoos loo dhigaya inaanay ahayn zawaada iyo ashkaasta culimada waayo ashkaastoodu waa hayin waanay dhimanaya laakiin hujuumku waxa uu ku dhacayaa lima yaxmiluuna waxay xambaarsan yihiin ee diintii iyo dariiqii ambiyada ah gaaladu iyadu si bareeray ugu talagaleen culimada islaamka inay waxa weeyaan qadarkooda hoos u dhigaan si aan waxba looga qaadan laakin de waxa ayaan daraa aljaahiluuna min hadihi lumma inay yani ficilka ama mukhadadaadka gaalada fuliyaan calimuu dalika am jahiluuh ama ha dartaan ama yay garamin waayo waxaa la tilmaamaa inuu yahay aksaru ariiq yani dariiqa ugu gaaban ee islaamka wax lagu yeeli karaa culimadiisa waa in wax laga sheego oo culamaau sunnati walxadiid culamaau tawxiid alculamaau rabbaaniyuun haulaa alculamaa araasiquun in wax laga sheego oo qadarkooda la baabi'iyo waa dariiqa ugu sahlan ee qofka doonaya inuu diinta waxyeela uu ka soo geli karo waayo caalimku hadduu dhaco dee wixii wahaystay iyo wuxuu xambaarsanaa iyo mistaaqiyadiisii hadday lunto dee ummadii yaa waxyiga gaadhsiinaya idan qofku waa inuu carabkiisa ka ilaaliyo inuu kusii daayo acraada culamaa sunna laysa macnaa dalik markaynu ixtiraamki iyo idlaalki iyo weynaynta culimada ka hadlayno uma jeedno ictiqaadu cismatihim wa cadam alkhuruuji calaa aqwaalihim inaynu lenahay waa macsuumiin hadalladoodana lagama dhex bixi karo taa uma jeedno xaasha lilah haddii kale dee nebiyu min alambiyaa ayaad caalamkii ka dhigata sidaa odhan mayno umana jeedno taa waayo kama qaala alimaamu malik kullun yu'khadu min qawlihi wayutrak ila saaxibu hada alqabr ruux kasta hadalkiisa waana la qaadan karaa waana laga tegi karaa ilaa ka qabrigaa ku jira mooyaane isagoo tilmaamaya qabrigii nebi moxamed wa rasuul llahi moxamed sala allahu alayhi wasalam marka alcaalim waxa weeyi markaynu leenahay waa in la ixtiraamo oo la weyneeyo macnuhu ma aha lama khilaafi karo waa macsuum ma aha macnuhu laakiin waxaynu leenahay haddaad daliil ku khilaafto fa maca alijlaali walixtiraam adoo xurmaynaya adoo weyneynaya adoo le waa cala ra'si walcayn daliilka ku khilaaf laakiin adigoo waxa weeyaan u miinsaya sabiga iyo cayda iyo tacniga dee ha khilaafa markaa farqun bayna alamrayn inaad daliil ku khilaafto iyo inaad tacni ku samayso farq ba udhexeeya mukhaalafadooda daliil lagu khilaafaana tacni ma aha adigoo ijlaal iyo xubbi iyo taqdiir uhaya ayaad caalimka daliil ku khilaafi kartaa sida sheekhulislaam ibnu lqayim mararka sheekiisa ibnu taymiya uu khilaafayo hadallada laga soo raro waxaa kamid ah hadal lafdigiisa maayo laakin macnihiisa uu noqonayo shaykhuna waa xabiib waananu jecelnaha walakina alxaqa axabu ilayna ama shaykuna caziizu walakina alxaqa acazu minhu yani sheekha iyaga ibnu taymiya waa xabiib anu jecel lagu qaaliya laakin xaqun baa kasii qaalisan waanu kasii jecelnaha bimacnaa alxaqu axaqu an yutabac sideedaba ma aha muctaqadu ahli sunna waljamaca axad aan rasuulka ilaahay ahayn inta meel la dhigo oo la soo taago in la yidhaha aqwaashiisa iyo afcaashiisa ayaa laynagu adoonsaday oo bidix iyo midig solo loogama bixi karo abadan law kunaa nuqallidu axadan laqalladnaa maalikan washaaficiya sheekuna sheekha iyagii muqbil ibnu hadi alwaadici askanahu llahu fasiixa jannaati ayaa in badan waxaan ka maqli jiray haddaanu cid qallidayno oo taqliidanu samaynano maaha inaynu ibnu baas iyo albani qalidayno imaamu shaafici baanu ku taqliidi lahay guud waanu ku dayan lahay iyo waxa weeyaan aimadii ka horreysay malik iyo abu xaniife iyo axmed ibnu cambal ayaanu taqliid ku samayn lahay hadda taqliidkana waxaa looga jeedaa maaha kudayashada khayrka lagaga dayanayo laakiin waxaa loo jeedaa waxa weeyaan yani qawlu man laysa qawlu man laysa bixuja ama akdu ama qabulu qawlu man laysa bixujatin biduuni xuja yani qofkaan xujo ahayn ila rasuulka unbaa sidiisa kalaamkiisa xujo u yahay qofkaan xujo ahayn in qawlkiisa aad qabuulun ku samayso od aqbasho biduuni xujatin xuja la-aan hada huwa taqliid yani ama waxa weeyaan qabuulu qawli lkayr biduuni daliil qofka cidda kale ama caalim ha noqdo ama ha ka hoseeye inaad hadalkiisa iska aqbasho uun biduuni daliil adoon weydiin burhaanta yani min alkitaabi wasunna calaa kulli aimada sharaf waxa ugu filan sharaf waxa ugu filan annahum daa'iruuna bayna alajri waalajarin ama ha khaldamaan ama yaanay khaldaminin inay udhaxeeyaan in ajar iyo laga ajarto oo ida jtahada alxaakimu saasaab maxau leeyahay falahu ajraan ilan fataawada iyo xukumka sharcigu isaguba waa xukum sida dimaagiga amwaashiga acraabda loo kala xukumo ayaa masaa-isha diintee la fadwoonayaana xukum ay tahay marka ida jtahada alxaakim hadduu asiibo falahu ajraan hadduu khaldamona falahu ajru caalimka markaa sunniga ah dee hadduu sawaabkii helana waa majuur ajraan haddii uu ka leexdana waa majuur ajrun waaxid mar walbana waxaynu leenahay isagoo imaamku cala ra'si walcayna ayuu hadduu khaldamo aynu daliilka ka hormarinanaa waaynu raacayna waxaynu tilmaamaynaa si yaroo sariica namaadij min akhlaaqi salafi fi tawqiir alculamaai wa haybatihim tusaalayaal aynu ka soo qaadanayno dadkii hore siday culimadooda u weynayn jireen ugana haybadaysan jireen faus ibnu kaysaan waxa uu yihi ina min asunati an tuwaqira alcaalim waxaa sunada kamid a caalimka inaad weynayso waayo sunadu soo ilamay amrin in nebiga la weyneeyo la xurmeeyo soo qur-aanka kumay soo aroorin litu'minuu billahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuh nebiga in la tawqiiriyo waxa uu yihi min asunna maadaama nebiga in la weyneeyo ay tahay min asunna kadalika sunada waxa kamid ah culimadii oo warasatu lambiyaana in la weyneeyo la ixtiraamo marka tawqiirka iyo weynaynta nebiga waxaa ka mid ah tawqiiru waarisi wahuwa alcaalim ciddii dhaxashanay in la xurmeeyo waa caalim وعن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلا ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد خل عنك يا ابن عم رسول الله فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء إمام الشعبي وحل غير يريد زيد بن ثابت يا جنازة شكري dabadeed waxa loo soo dhoweeyey baqashiisii si uu waxa weeyaan u fuuro marka ibnu cabaas baa usoo qabtay baqashii si uu zayd ibnu saabit u fuuro markaasuu yihi khalli canka ya bna cami rasuuliillah waa rasuulka ilaahay in adeerkiiyow ka durgo isaga tag iska sii daa waxba haya qabane markaasuu ugu jawaabay ibnu cabaas haakada yufcalu bilculamaai waalkubaraa dadka waaweyna culimada ah sidaasaa loo sameeyaa oo xurmada iyo ixtiraamkaasaa loo sameeyaa idan ya aalib alcilm sheekaaga walow usuulu salaasana ka baro oo ixtiraam iyo tawqiir u hay oo qadari عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكثت سنتين اريد ان اسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه الا هيبته. ابن عباس وحا laga wariyay inuu yidhi laba sannadood ayaan joogay anuu doonaya inaan cumar ibn khataab xadiis weydiiyo oo aanu ii diidayn su-aasha ilaa haybadda aan ka haybadaysanaya ka waaqnayo mooye حتى تخلف في حجة أو عمرة في الأراك الذي ببطن مرض الظهران إلا حج أما عمره لبدا مدكود وكتب دعو ضبطي وكجهري ميل waxa weeyaan jeed cadaya oo meesha marro dhahraa la yiraahdo taala halkaas ayaa uu dadkii kaga yar haray geedaha cadayga lixaajati si uu xaajadiisa ugu guto falamma jaa wa qalawtu bih markuu ka yimid xaajadiisa uu soo gutay la gaar noqday ayaa qultu yaa amiira almu'miniin waxay yaa amiirkii mu'miniinta أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك لبست النواب بل حديث ويدي إسلام عمر بن الخطاب انت وانكاهي بدي سنة قال فلا تفعل يعود عمر بن الخطاب وارشدها إليه إذا أردت أن تسألني فسلني فإن كان عندي منه منه أخبرتك وإلا قلت لا أعلم فسألت من يعلم وحر وارشدها إليه أما كابون تيلك وحسواسه يويديه هبان قرأي وانكو ورمي وانكو شيء haddii kalena ma garanayaan ku odhan ceeb ma aha dabadeed ciddii garanaysaad u tegi marka waxa uu yihi faqultu waxaan idhi man ilmar'ataani latani dakarahuma allahu tacaala anahuma tadaharata calaa rasuuli illah qaala caaishatu waxabsa waxa uu yihi markaas su-aashiisiibuu u dhaadhacay oo waa ayo labadii haweenka aha ee ilaahay ku tilmaamay inay u heshiiyeen ama isu bahaysteen rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxau yihi caasho iyo xabsa ayay ahaayeen جامع بيان العلم وفضله مجلة كوبات على أفر بقول يكون لله محمد بن سيرين وحول رئيس عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمين وعنا في محمد بن سيرين ما محمد بن سيرين بوحولي وعنا في عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه أي أولين إياه وأي مدح قبل أيام وأي أشرف أيام سيدة وحويان أمير كان منك مرحبا يا حاكمك madaxweynaha sida loo sharfo iyaga u sharfaya acmashna waxa uu yidhi kunaa nahaabu ibraahima kama yuhaabu lamiir tadkirat lxufaad mujaladka koobaad safxada arbaca wasabciin waxa uu yihi ibraahim waxaanu uga haybadaysan jiray sida madaxweynaha looga haybadaysan loogaba imaamu axmed ibnu isxaaq alfaqihna waxa uu yihi maa ra'aytu fi lmuxadisiina ahyaba min ibraahim ibnu abi layla muxadisiinta dhexdooda kuma arag من كذا هيبت بضن إبراهيم ابن أبي طالب وعود كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطيب وحن مجلس كيسة فريسا شري سمرحة شمبرا سيدي وحي مرحة شمبرا نبيبتا عليهم سيدا ويسكبها كنين لقد عطس أبو زكريا العنبري أبو زكريا إله بصوبيه وهندي خلاص فأخفى عطاسه فقلت له سرا لا تخف فلست بين يدي الله وحولي أبو زكريا أنت هندسة قبطة أيه هندسة دي قرصبي أو هوت وحولي نقري مكاسا وحولي وحن كوري هوت وحن كوري ومحاب لعبطني صوحبها بقمن إلهي مهور تاقمدي فلست بين يدي الله يعني وحو بشي إذا مبالغة السنة وبحال ديرادين هيدا العلماء حتى شنقض عيسى إلى لنيا والله زماننا أنا كيف أصبحوا وأقرمتهم إمام الشافعي وحولي هذا ودار يا وصول ولي مركا وحو كتاب دبي فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته دبي الإمام مالك أيا وحن كأركي وحي أن كأركو هيبته سي إجلال وإجلاله العلم هي علم التي هو هنيريو إمام مالك فازددت من ذلك مركا سان آداء كفر الطبيعي حتى ربما كنت أكون في مجلسي فأصفح الورقة تصفحا رقيقا وحضر لي يا أبو إذا أنه مجلس إمام مالك فلي هذا الإمام الشافعي هاي إن الكتاب كحاسبي في آير الدبعسا آير إلى مسوره هيبة له أنا أستغى كاهي بديسانية لئلا يسمع وقعها يعني شنقة حاسدا للرغيو شنقة يغسيان أمقل أي الآير ترتيب الرغيو سوالي تأصيص بمعالي بن إدريس صفحة بقول يكون يسبح يعني واحد رامي كرتا أي مظهر كتاب لاين حاصلة كتاب توربيه أي أشياء في فشنقة يضع متقرنية بلغوا هذا المبلغ من الاحتراف هل كانت تجاري ابن خياط وكلا إمام مالك سوى أماريا يدعو الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواقص الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان وحولها جوابت وان جيديا وان توشنيا مركاسا قفنا صبع إن كعليو أو إله الله محي سلاس هي يعني هيبة يدون لها هيبة ديساني kuwa wax weydiinayaana nawaafisu labdaan gabarhka ayay sidaa ufooriyoeno waa u foorariyeenoo waa hoganayaan nin karu eegi karo indhaha ka buuxsan karaa ma jirto waxa uu yihi nuurka iyo iftiinka waqaarka iyo sharafta taqwada iyo alla kacabsiga ayaa uu ku kasbaday fahuwa almahiibu walaysa daa sultaani fahuwa almuhaabuna waxa weeyaan bacdu way kusoo aroortay bacdu kutub marka macnuhu waxa weeye وإنسان وحوي المهاب كان لقاها إذا ديسانيو إن لقى بطنيو إن سيدا لو إيدي إن حاسيدا شنقا إذا لقى إلالينيو وليس ذا سلطان من مدحوينا رماها وعيدا يحبذي وحويا دقاب لقاها يعني من مدحوينا وحرس فيه جيوش في عيدا كيسي أي حد هو حد دم بك سعودان معها حضر سيدا صلوبا وحولوبا ويصلا دعي وقر مشارف أهل العلم قاطبة حتى توقر إن أصلى بك الكبر واخدم أكابرهم حتى تنال به مثلا بمثل إذا ما تارق العمر نماذج أي نقص قادمنا من واقع الخلف مع العلماء في الإهانة والطعن إنك سوق كوبنا تصاليان بل بعدوين كبب كم ضم بأي علماء صلى دقمان إهانة حنبارسا وحي راهضان مركي أهل السنة هي علماء الحديث ككهب ليان وفقهاء الحيض والنفاق waxa weeyaan dhiigaga unbay fukaha ku yihiin oo xaydkiiyo nifaasku unbay ka fadwoodaanen waxa weeyaan wax kale ma leh subxaana allah alaysa alxayd huwa nifaasu min addiin masaladaas masaladay dabada ku haysa ma garanaysa waa masaladii baatilka ahayd ee ibliisu waxyoodee shaydaaniga ahayd ee ahayd in diinta loo qaybiyo qushuurun wa lugaab lugaabku mugdigu waa maxay muuska oo kale ama khudaarta fawaatihda la cuno kuwa qubka ama qalka sare leh يعني انت هوسيل لا cunayaan sida mulka oo kale waa lubigi qashradan ama qubkan sare laga tuurayaan waa qushuurkii Soomaa diinti ayaa aqli xumadooda iyo xanaaqadooda diinti ay labada u qaybiyeen waxay waa lugaad iyo qushuur masaa'ilka sunnada iyo tawxiidka marka laga hadlayo waa qushuur laa tufariq lumma ummadda kala tafriiqin ummadda wada socotay daa ila waa ummadda intixaabaadka lagu geliyo doorashada ummadda kala tafriiqin baa lagu leeyahay marka qushuurta waxay diintiibay labadaa u qaybiyeen oo lubbi hoose oo masaa'il waaweyn ay yidhahdeen kuwa iyaga waa lagala hadli karaa iyo masaa'il la iska tuurayo oo qushuur ah laakiin xaqiiqadu waxay tahay diintu kulluhaa lubaab gedigeedu diintu waa wada dhuux waar diinta nebi maxamed mid la tuuranayo leedahay wax la tuuranayaa garanaysa sida qubkaa iyo qalkaa la tuurayo subxaana allah diinta ilaahay kulluhaa lubaab laakiin dad baa waxaa kutub ku qoray be ducaad sheeganaya calaa kullin marka markay leeyihin fuqahaa alxayd wanifaaq dee waa qushuurkay sheegayeen baa laga yaaba ayay ujeedaano yani lugaabkaanay garanayne qushuurtaasun bay ka fadwoodaan ayay yidhahdaan hadallada yidhahdaa waxaa ka mid a mataa takrujuuna min fiqhi lmaraaxibi wa dawraat ilmiyaah fiqigan xamaamaadka iyo maraaxiibda goornaad ka soo baxay oo waaqaca ummadda aada usoo gudbay waxyaabaha yidhahdaa waxaa ka mid a cumala yani waa cumala oo waa dabadhigis dawladahay u shaqeeya maanta kuwa joogay hadaladaa odhan jiray iyagaaban cid uga dheereen be waxyaaba yidhahda waxaa ka mid a cindahum cilmun bisharci laa bilwaaqic yacni sharciga ayay cilmi uleeyihin sharciga ayay cilmi uleeyihin laakiin waaqica ummaddu ku nooshahayba meel kaley ku nool yihiin waaqicanba lama haystaan oo haddaagay ku nool yihin waaqicana baana ku noolay laa xawla walaa quwata illa billah fiqhu lwaaqic waxa uu noqday mas'alo ay sallaan ka dhigtaan dadka doonaya culimada inay shabaabka ka inqitaaciyaan oo ka gooyaan wailaa waxaynu odhan karnaa caalimka sharcigu waaqica laga rabaa waa mas'alada sharcigaa waaqica ku xeersan weeyaan caalimku mise waxa weeyaan caalimku inuu waaqica caalamka oo dhan new york iyo maxay iyo los angeles iyo balaayo iyo asmaadan aan odan ma inuu waxaasoo dhan intuu soo xaadiriyo iyo asmaau rijaalkooda iyo tawaariikhdooda ma inuu caalimku waxaasoo dhan isku keenaa mise mas'alada diiniga ee ummadda diinteeda iyo adduunyadeedaba anfacaysa waaqiceeda waa inuu ogaado waaqica la doonaya waa keedii xaqiiqada markaynu usoo noqono waaqica caalimka laga rabaa waa masaa'ilka diinta waxa ku xeersan iyo mulaabasaadkeeda inuu garan karo intaana culamaau shariica waa culamaau sunna waa yaqaanaa laakiin dee laguma adoonsan maanta maraykan waxa ka dhacay mudaaraadka maanta ka dhaca iyo waxa weeyaan labaatan sano ka hor dhacdadii ka dhacday dee caalimka laguma adoonsan midda kale nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam soo caalimkii yani soo ma aha imaam alculamaa yani culimada imaamkoodii iyo hormoodkoodii lagu deenayay soo maha rasuulka iyo qudbadoodii haddana waaqicoo dhan muu aqoon waxa laga yaaba inaad taa la yaabtaan yani shay walba mu ogeyn baan ujeedaa de oo ma axaata cilman cilmi kumuu koobin waqaa'icdoo dhan aayad baynu soo qaadanaa fi suurati tawba ilaahay waxa yidhi wamiman xawlakum min alacraabi munaafiquun ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم هو فهمتين بمقصد كانوا سوقات مكة يعني لا يوحوت المامي مدينة هريره ذكوها إعرابها إلى المنافقين كم ديهين وحكروا شهدوا ومن أهل المدينة غير مدينة المنافقين إلى كم ديهين وهل كل نبي محمد توبه ولبقوا صمدوا على النفاق كل مرحي وصحة لإعراب النفاق محمد قال لي لا تعلمهم أدوكم مو النبي محمد نحن نعلمهم أنك أعلم يا مركا واحد كفر النبي محمد واقع مو ولا وين أكو قالوا لي هل إيش بتقولك مركا على كل حال يعني عالم صلى ما ترضيه شيء والله من الخدعية أنا أقول ثم علم الغيوب بعد إلهي يوم بتاعه قال عالم الغيب والشهادة مركا على كل حال يعني وحي يراهدين واقع ما يقانان ووحيابها يكون لعيان علماء السنه waxay yidhahdeen yunkiruuna aljihaad jihaadkay diideen war ummadda adriyaden waxba galabsan ha isku dhex qar ha isku dhex qarxinin oo tafjiir ha samayn markay yidhaahdaan maatada iyo carruurta iyo haweenka aan waxba galabsan alla jihaadkii buu diiday bay odhanaya miyaanay la mid ahayn oo suufiyadii hore odhan jiray nebigay diideen iyo salliga cidi maanta dee koo ka odhan mayso marka dee kuwana taasun bay lamid yihin marka la yidhaha war ha isqarxinin oo ummadda ha halaagin ayuu ku odhanaya jihaadkii baa la diiday waa jihaadii laa xawla walaa quwata illa billah ستكتب شهادتهم ويسألون لكن وحي كم رخاتك عين ولا قري ولا لك قدب أيضا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن قولنا يا عدبا من نجل ومضي وحوي ويها لا تنتعالي عاملة ومنهج هدامة إلى صلاة أمة وحدة كلمة نشره وهي النبي محمد باهلي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك الطائفة المنصورة أهل الحديث هم أهل السنة حملت الأخبار ونقلت الأحاديث يعني كواسي وقت كالصواب باطل إلا أمر في إلهي كإيمانيه مركزات لا لهي ميا عدي مهري والله والله باطعي waxa weeye imaam muslim xadiidkii uu soo saaray min xadiidi abi hureyra muxuu ahaa idaa qaala arajulu halaka annaas fahuwa ahlatuhu ninka hadduu yidhahda la halaagsan cidima harin isaga ugu halaag badan isaga ayaa ugu halaag badan waa arkeen maanta dad laga yaabo manaabic caama inay ka yidhaahdaan wax harin ma jiraan oo cid alla cid hadhayba ma jirto la caalim walaa caami marka hadday isagaa isqarxinayunba caalamku ka ahay cid kaloo hadhow baaqii ma waxaynu kusoo khatimaynaa khuduuratu tacni alculamaa خطرت إلى العلماء إلى طعميه الولوغ في أعراض العلماء مرتعب وخير قال الإمام الطحاوي في عقيدته وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين علماء السلف في ذاتي ولي ولا سنة من السابقين كوي هرية هرمري يعدي كدم بيشوه من التابعين كو وناك كو راعية أهل الخير والأثر هو خيرك هي أثر هي حادثة إيه الكواه وأهل الفقه والنظر فقه هي نظرك هي رسيدة ولا سلف لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ولا أدمر يوحك للبشيء ما يو عذا وحك لكشك يا حمانا وعد لا حقي أي إمام الطحاوي وحكم من أعجب الأعاجيز in jamaacaadka qaarkood ay manaahijtooda wasaa'iqa ay tilmaamaan ahlu sunnaha manhajkooda waa kitaabka alleh iyo sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam calaa manhaji salafi lumma manhajkan kaa ahayn oo meel u yaalla oo dadka ay gacmaha kaga qaadaan ma jiro laakiin bacdu ljamaacaat addacawiya ee weliba sheegata salafiyada waxaa ka mid ah in waxa weeyaan ay manaahijtoodan ay soo qorqoraan ee saalix litakyiiri watabdiil marka mawsim la gaadhaba mar wax lasoo qorqoro inta la qabto waxa weeyaan bayaan ijtimaaciya ayaa waxyaabaha ku arkay cajiibka waxaa kamid ahaa alfaadani inay kamid ahayd alfaadan imaamu saxaawi saxaawiyadiisa uu ku sheegay inaan culimada waxa weeyaan jamiil iyo wanaag mooye wax kale lagu sheegayn cidda xumaysaana calaa gayri sabiil ay tahay hadda iyagoo sidaa qoray ayaa haddana aimada qaar ka mid ah carabkooda ay siday ugu jarjarayeen ee muxaadaraadkooda ay ugu tilmaameen yandaa laha aljabiin watakshacirru minhum juluud marka waxaad dareemi kartaa waa xibrun calaa warek khadka haddii xaashi lagu qoro dee qiimeeyo qadar wuxuu ku leeyahay khadka iyo xibrigu in la dhaqan geliyo maanta wax kastoo qurux badan haddaan soo qoro dee muxuu qiime leeyahay hadduu halkan igu jiro kun jeer haddaan malaayiin nuskadood ka sameeyo xisnul muslimka intaas soo leekaysiiyaan dadka jeebadaha ugu guro oo idhaa haadihi manaahijuna waan idiin qaybinaya dee hadalkan imaamu saxaabi wuu qurux badan yahay maasha allah laakiin dhaqankiisi aw wahaakadaa kanun maahe dee kutubtii caqiidada ee saxaawiyada iyo inta lasoo jamciyo o lasoo urururiyey oo lagu qorqoray ayaase waxay ku qurxoonay tadbiiq iyo camal kitaabada inuu camal raacay ku ficnay ibnu mubaarak waxa uu yihi من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته في السير مجلة السجادات صفحة أفضل بقول السجاد ابن مبارك وحولي علماء قفك استخفاف في إهانة الشمالية الدليسة آخرة دي ساقط وهو خسارة آخرة قفك مضحضة دليسة الدنيا دي ساقط يوكو الدنيا سيرا قفك ولانه استخفاف في الشمالية ذات آية خسارة أبو سنان الأسدي نوح إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في النار هذه منك طالب العلم لا علم قطعا ضياع أنت أن مسألة دينات برم هذو برم أيوه الوقيعة في النار إن ضدك تضعه وأعراضه لو وحدك إلى أهل العلم ده فهذو صهر رين أيوه فمتى يفلح وقورما مركو الإيدانية مركو طالب العلم هذو كعبه oo uu ka bilaabo cilmiga in waxa weeyaan caalim hebel iyo aw hebel iyo fulaan waxa weeyaan facmiyo culamaa sunna watawxiid waxa weeyaan salaax iyo guusha waa ka dheer dad fara badan oo da-digoodu taa u noqdayna waxaa ku dhacay khasaara cilmiya intaan aakhiro la gaadhin xaalkoodu wuxuu noqon ba yacni cilmi ahaan bay u khasaaray oo waxaad arkaysaa axaduhum laa yuxsinu qiraa'ata suxfa midkood suxfaha waxaa laga yaabaa laa yuxsinu qiraa'atahu ma akrin karo wamaca dalik waxaa laga yaabaa aimatu sunna inaanay ka ammaan helin oo yujarix wayucadil kaanahu ibnu maciin alimaamu axmed waxa uu isaguna yihi luxuumu culamaai masmuumatun man shamahaa marid waman akalahaa maat yacni culimada hilibahoodu way sumaysan tahay hilibka culimadu waa sumaysan yahay iska ilaan waxa uu yihi man shamahaa marid qofka ursadaa wuu bukoodaa waman akalahaa ma ka cunaana wuu ku dhintaa waxaad moodaa hadalkaasi inuu waafaqayo hadalkii ibnu casaakir uu yihi man atlaqa lisaanahu fi lculamaai bisalbi ibtalaahu llahu tacaala qabla mawtihi bimawti lqalb qofka carabkiisa culimada kusii daaya sacligooda intaanu dhiman ayaa lagu ibtileeyaa qalbigiisu inuu dhinto isagoo dadka dhex socda xayaatada qalbiguuna ka guso qof dee qalbigii ka dhintayna waa meyd wain kaana yamshi bayna alwaraa dadka haba dhex socdo الحافظ ابن عساكر ما وحي واعلم يا أخي وفقك الله وفقنا الله وإياك لمرضاه ولكن وحد ذاته أنك أنك يا أبيك إلهي سبحانه وتعالى ربي سيرا لأشي صحيح وافقيه وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته وهي مغيره وحوى يكون إلهي كبط أنك عبده سببته وحد ذاته أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة إن هلبها علمه اللهم حريصا يسميتيهم وعادة الله في هدف أثار متنقصيهم معلومة عادة إلهي يهبطن كالله ولا نقمه كوا يعني علماء أعراضه وصد أعب وحوي السنة إلهي كوا نقمانه حيث عام بحض الله يقالنا إن إلهي داهو لأسيده بمعنى إن إلهي كشفه أو صديحيه أي عادة الله تعالى لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم وهي إن لضبع ولا شيء روح بركيه وأهوين والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرفع عظيم أعراضه إن بين عبيرة هي الزور وحلق الشيء قالنا وأهل آدي أبوها الإسبغل والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعت العلم خلق جميل إلا خلافه kuwa ilaahay u doortay cilmigii iyo waxyigii inay nooleeyaan kuwa alla u doortay in la khilaafaana waa dhaqan soolka idan khaatimat lmajlis haddaan soo koobo majliska inagu dheeraaday waxaan kusoo khatimaya ayuha shabaab calaykum bigardi lculamaa tanjuu min azayqi waalzalam shabaab yahow da-yartii muslimiintahay ayuha shabaab yaa talabata alcilm culimada waaweyn ee raasikiinta ah culamaa lkitaabi wasunna dabada qabsada oo ku dhega iyaga dabada qabsada waydinka badbaadi shaطaxaad iyo inxiraafaadka kolba jidaar laga soo go-ayo kolba wax la tijaabinayo ee dacwadda ay noqotay xaqlu litajaarib beer wax lagu tajribeynayo kuwan waxa weeyaan culumta tibiga sheegta ayaa lagu sheegaa de xayawaanaadka inay dawooyinka ku tijaabiyaan maynakiibaa maqna xaqlu litajaarib oo maalinba wax laynagu tijaabiyo waxaan idin leeyahay oo hadalkayga aan kaga baxaya ma tihidin xaqlan litajaarib beer wax lagu tajribeeyo ma tihidin waad ka qaalisan tihiin oo dhiiggiinu waa ka qaalisan yahay oo naftiinu waa ka qaalisan tahay oo dayaanada iyo manhajka haysataa waa ka qaalisan yahay inaad tajribo u noqotaan marfac oo maalinba wax laydinku daya waxaan idin leeyahay kibaaru culamaa maanta dad badan oo ka hadli jiray hadalkoodu waa haray waayo gidaarkay soo taabteen waxaan idin leeyahay markaa kuwaa dabada qabsada oo kitaabka alle iyo sunnada nebiga ku dhega oo cizo iyo sharaf waxa ka yeelataan inaad noqotaan salafiyiin suniyiina u nisbo sheeganaya abubakar iyo cumar ku faanaya oo sharaf ka dhiganaya sunnada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inay uga muuqato daahiran wa baatinan nisbatan wa tibaacan taa ayaan idinkula bardaarmayaa wafaqani illahu wa iyaakum limardaati walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin